droonka sida caadiga flytka caadiga loo yaqaano eu flyt diyaarada imbaraya loo yaqaano eua sida caadiga neerada kenya jirtay galabtii laaba jirtay diyaarad kale lahaayeen oo hargeysa aaga jirtay marka markii sida caadiga flytka caadiga nairobi si nairobi ah waxay sameyday shil diyaarad yar oo loo yaqaano galeyr oo kuwa rakaabka iyo loo yaqaano kuwa qaadaabay isku dhaceen markuu kabtankii waayey reegi waa sebi iyo far subaxnimo saacaddaasaan kula lacan wax khasaara oo hanti ama nafa ma dhicin dadku way badka waanu fiican yihin wax dhibaata ma dhicin dhibaatada weyn waxay tahay labada diyaaradood oo shilkii gaaray iyo injigii iyo matoorkii dhibaatka gaaray laakiin si cade kabtanka uu fiican yahay kuwiyada uu fiican yihin basashirada way fiican yihin dadku dhan way fiican yihin wax dhibaata ma dhicin diyaaradii diyaaradda waxaa ku dhacay shirkii hore afkii hore imiraayada diyaaradii iyo maxaan ku rahdaa waxa loo yaqaano motoorkii waxa loo yaqaano baalasa diyaaradii wixii o dhan waa dhibaato badanaa ka dhacday mid bakina ku jirtay midda midda ku dhacday way socotay bakina gildatay markaasay nairobi ka timid dan bakinkii marka loo diyaariyey waa waxaa dhacay kabtankii inuu waayey bareegii uu waayey a waa a u a u salinka european union waa diyaarada caadiga dad shaqasa ay leeyihiin oo gobolada aada weyaan inka kadib waxaa soo gaara meesha dai soo gaaray dadkii gurmadka ah u diyaarsanaa mar walba dee waxyeelaamaha kala khusbeeya intaba way soo gaareen kolba quuraa jooga iyagana wax kasoo saara abdullaahi ismaana la xiriirdoosan waa fila marka dad baa yaqaana si shirka u dhacaya qaabka iyo dadka quuraa yaqaana baa jira dadkaasaan way ku fiican tahay laakiin sida wax u dhaceen waxay tahay laba diyaarad inay shilku gaaray laakiin dadaysa waxuu ku gaarin intaasaan kara